mid ka mid a howlaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub ayaa ah sidii uu u soo celin lahaa xasiloonida waddanka gaar ahaana la dagaalanka ururka al-shabaab haddaba maxaa ka qaldan istaraatiijiyadda amniga ee soomaaliya su-aashaas iyo kuwo kale ayaa haaruun macruuf waxa uu weydiiyey cumar maxamed abu ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab haatanna ku sugan dalka sweden
horta anu waxay ila tahay wax weyn baa ka qaldan istaraatiijiyada ee amniga soomaaliya sababtoo ah madaxweyne kasta markuu imaanayo wuxuu ku imaadaa uu ka bilaabaa doodiisa waxaan la dagaalamaynaa al-shabaab waan soo afjaraynaa laba sanaan kusoo afjaraynaa asigoo wax haba yaraatee marka ugu horeyso la imaanin in uu xoogga saaro marka ugu horeyso waan midaynaynaa soomaalida siyaasadood baan midaynaynaa warbaahintood baan midaynaynaa dhaqaalahood baan midaynaynaa wacyi gelin baan ku samaynaynaa ummaddii isla socoto madaxweynihii dowladdii iyo shacabkii iyo culummadii iyo ganacsatadii isla socoto ayaan wajahaynaa al-shabaabka iyo cid kastoo lid ku ah nabadgelyada dalka ma ay ka bilaabaan magana ku fikiraan sidaas umana hadlaan marka qofka marka uu midaysan yahay ayuu maxay ahayd ka guulaysan karaa koox kasta oo lid ku ah ama carqaladaynayso maxay ahayd amniga dalka laakiin mar haddii waxay ka faa'iidaysanaan kooxaha kasta oo lid ku ah dalka nabadgelyadiisa ama ha ahaadaan kuwo maafiya ah sida maafida u dhaqmo ha ahaadaan kuwo maxay ahayd ururo diime sheeganayaan waxay ka faa'iidaysanayaan khilaafaadka iyo kala qaybsanaanta ay bulshada iyo dowladda iyo dadkeedii ka dhexaysay iyo siyaasadda khilaafkaasi ayay ka faa'iidaystaan sababtaas ayaa ayaana keenayso aan isleeya intii hadda shabaab ay jirtay madaxweyneyaal kala duwan baa waddanka soo maray cabdilaahi yuusuf sheekh shariif xasan sheekh farmaajo iyo madaxweynahan cusub maxaa keenay madaxweyneyaashaasoo dhan inay ku guuldaraystaan in shabaab iska dhiciyaan ama ay ka guulaystaan
horta ani waxay la tahay waxaa keenaysa waxay tahay diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guulaystaan al-shabaab waa laga guulaysan karaa waana sahlan tahay in laga guulaysto waxay soo martay shabaab wakti ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaana daciif u ahayd oo aan isdhahaya alle leh haddii ay heli lahayd waddanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji saxa qaadata waa ka guulaysanaysaa talabaad waxaa keeni karays waxay tahay madaxweyne kasta markuu imaado dalka oo xoogga uu qabsado waxaa jirto koox madaxweynahaasi kursiga soo saaray milkiliyaha loo bixiy saaxiibaha loo bixiyo urur siyaasada ha loo bixiyo kooxdaas ayuu madaxweynaha ku ag wareegayaa inuu ka soo saaro oo taladana u dhiibo oo kuna shaqaysiiyo sidii waddanka amni loogu dhigi lahay ee kuma fikiraan yaa dalkani u wanaagsan xagee ka raadinaa haddii qofka for example shirkad uu leeyahay shirkadda aad leedahay adi waxaa u raadinaysaa injineerka oo cilmigaas u leh waxaa u raadinaysaa sida ugu fudud oo oo shirkadaada usoo beecgey kartid waxaa u raadinaysaa ciddii howsha kala wadi karto hadduu madaxweynihii imaado sidaasoo camal ugu fikiro dalkii inuu yahay dalkiisa sida shirkadiisa iyo gurigiisa camal u yahay oo kabacdin injineer saxa u raadiyo kabacdin u raadiyo siduu oo hooshani ciddi ku fiican u raadiyo alle lehe waxaa isdhihi lahay way ku guulaysan lahaayeen maanta waxaa haysan lahaynay waddan hadda nabad ah oo amisom laga maarmo ayaa haysan lahayn sida anig is leeyahay muddo ku filan way soo haysteen laakiin dhibka jiro waxa waaya milkilayaalka weeyaan oo laga agbixilaya sidaas aan ilo tahay waaya al-shabaab waad ka tirsanayd waad u soo dagaalamtay waa taqaanaa awooddooda iyo xeeshooda haddii maanta adiga uu ku weydiiyo madaxweynaha cusub ma haysaa istaraatiijiyadii aan kaga guulaysan lahaa al-shabaab jawaabtaadu maxay noqon lahayd istaraatiijiyada is leeyahay waa loogu guulaysan karaa waxay tahay marka ugu horeyso waxaan samayn lahay macad ama kaleeto waxaan isku keeni lahay dadkii khubarada u lah raggaasi oo raggii kasoo baxay oo raggaas si fiican u yaqaanay iyo oo hoggaanka u ahayey ayaa kasoo baxay oo adduunka meel kasta ka daadsan turkiya joogo south africa joogo yurub joogaan soomaaliya gudaheeda joogaan qaar badan raggii waa isku soo aruuri lahay islamarkiina waxaan iga go-an aan dhihi lahay waxaan u baahannahay in raggan laga guulaysto marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay jim ninkeena ayaa bixiyaan aaminsanaha raggan waxay u baahan yihiin in dhowr siyaabo lagu wajaho mid in lagu wajaho oo la kala kokooxeeyo rag waxay ugu jiraan meelay aadaani waayeen al-shabaabkii dhulkooda buu qabsaday ayakoo waxay arkeen dhanyaro kusoo koray isla markiina ciidan baa laga dhigtay dadkaas waxay u baahan yahin dhulkooda in laga xoreeyo si loogu soo saaro dad kalena waxay u galeen meesha oo keliya waxaa la dhahay maxayd ciidamada shisheeye baa waddanka jooga oo qabsaday ha laga saaro eeldha dowladda soomaliya waxaa dhihi lahay iyo madaxweynaha imaanayo waxaa u samaysaan wakti sax ah ee amison ku baxayso isla markaasna aad la wareegaysaan meesha kabacdi waa ka baxaysaa dhallinyaradii lagu soo dagaalgelin lahay maxay ahayd waxaa joogaan ciidamo shisheeyo waxaa jooga amison baa joogta ethoobiyan kiyati baa joogo marka waa ka baxaysaa waxaa kaleeto la wajahi lahay wacyigelin weyn bay u baahanyiin ta labaadna waxaa waaye waxaa samayn lahay dadka u doonanaya cadaaladana in gaabaha cadaalada ee garsoorka waddankan waa hagaaji lahay ay hala hagaajiya baan dhihi lahay tan labaad tan kalena waxaan kusii dari lahay si aan garsoor ayagta loo aadin garsoorkaa la hagaajiyo dhaqaalaha ay ka aruursanayaan ganacsatada iyo dadka kaleba sidee loo joojin karaa sidaa loo joojin karaa waxay tahay haddii hal qofood uu diido halka qofood ayaga waa wajahayaan waa la dagaalamayaan ama waa qarxi karaan ama waa hanjabayaan laakiin haddii ganacsatada dhammaantooda ay organisation bay leeyihin ganacsatada muugsan tahay ganacsatada dhammaan go-aan ku gaaraan inay wada joojiyaan inaan waxba bixinayn la-aana xaquma laha in la siiyo amnigana maxay ahayd magaalada muqdisho iyo dhulkaasi dhan al-shabaabka kama taliyo inuu markaa haddii dhammaanta soomaalida dhan wada go-aansato inaan wax dhaqaalaha dadkaas la siinayn dadka dhan mallay karaa qof ay beegsan karaayna male laakiin waxa haddii qaar bixinayaan qaarna diidayaan markaas ayay beegsanayaan qaarka diiday